alxamdu lilahi wakafa wsalaatu wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafa wabacd waa suurat alancaam aakhirkeeda tobankii dardaaran ee ilaahay ummaddan uu siiyey ayaa aynu soo aragnay labada aayadood aynu ku soo aragnay waana haada siraatii mustaqiiman fattabicuuh taasaa inta o dhan bay isku fuuqsanaysa jidkaygu waa kaasa raaca waa diintan islaamka samxada ah ee wanaagsan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu jeexay dariiq dheer aayaddu markay soo degto jidhada yaryarna hareeruhu uga jeexay kaas waa siraadkii ilaahay ee mustaqiimkaagu leeyay kuwaa yaryarna waddo walba waxa dhakadeeda taagan oo ka baaqayo gacan haadis ka wada midkii oo la odhan jiray shaydaanka idan dhinacaad u dhaqaaqdaba hadday xalaal tahay hadday xukun ilaahay oo la fuliyo tahay mid kaluu ka baal furay shaydaanka oo wax kaluu ka agwadaa marka inaanu qofku u dhegraaricin baa laga maarmaana fattabicuuhu walaa tattabicu subula waad arkaysaa jamac ayaa meesha yaala jidka ilaahayna wuu midaysan yahay waxa kale waddooyinkee badanina ee la maraana ee laga diin dhigtae laga dhaqan dhigtaana way badan yihin fatafaraqa bikum can sabiilihi waxay aayaddu tilmaamay sida aimada qaarkood ay ka fahmeen waxaa tafaruqa iyo kala tagsanaanta la idhaahdaa inuu ummaddan ka xaraam yahay isku duubnaantuna danteeda ay ku jirto cinda allahi wa cinda annaas marka iyada oo dadku xaqa ay weynaataan baanay ku kala tegayaan iyada oo xaqa ay raacaanna way ku midoobayaan uma intaa kadib buulaay tummadu intii qur-aankan la soo dejiyey baa nebi muuse kitaabkan la siiyey dee macnuu maaha waad garan laakiin waxa weeye tartiib xagga ikhbaariga ama xagga dikriga uma intii warkaa muhiimkaa laguu soo sheegay kadib faataynaa muusa alkitaab nbignebi muuse la odhan jiray towraad baanu siinay tamaaman isagoo dhammaystiraya cala aladii qofkii axsana wanaag sameeyey wa tafsiilan likulli shayin wax walba isaga oo iftiiminaya kitaabkaas wa hudan waraxma hanuunkaa towraad kitaabkaas wuxuu ahaa hanuun iyo naxariis lacallahum waxa ay u dhow yihiin biliqaa'i rabbihim lakulanka ilaahooda yu'minuuna ama likay biliqaa'i rabbihim yuminuun likay yu'minuun biliqaa'i rabbihim si ay u rumeeyaan lakulanka ilaahooda ayaa kitaabkaa loo siiyey marka tamaaman cala aladii axsana waxa weeye dhammaystir qofkii ixsaan iyo wanaag samaynaya ee dadaalaya kitaabkanina wuu sii dhammaystiraya oo wuu hanuuninaya oo qofku had iyo jeer hadduu caqli wanaagsan yahay iyo hadduu cilmi fiican wado diinta ilaahayna wanaagun bay u kordhisaa sidaa daraaddeed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey dadka yaa ugu mudan ama khiyaaru naas waa kuwe kuwa ugu laandheeraysana ugu fiican wuxuu nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faqihu dadkii jaahiliyada idinku akhlaaqiyo edab wanaagsanaa unbaa islaamka markay fahmeenna dee idinku wanaagsanoo wanaagun buu sii kordhiyay islaamka tamaaman cala aladii axsana waa meel tafsiirkeedu xoogaa yar maaragta ay ku celceliyaan mufasiriinta tamaaman cala aladii axsana waxaa kaloo lagu fasiray camalka wanaagsan ayuu kitaabkani dhammaystiraa yutimu hada alkitaab tamaaman cala aladii axsana camalka fiicana qofku uu leeyahay ee uu sameeyey ayuubuu sii dhammaystiraya waa nicma ilaahay addoonka uusiiy addoomaha uu siiyey tamaaman cala aladii axsana nebi muusihii ixsaanka iyo samaha sameeyey ee ummadda ugu gurmanayay diin iyo dadnimaba kaasuu dhammaystirayay kitaabku tilmaamahaasuu lahaa towraad haddii aad soo aragtay oo wanaaggaa lahayd oo ummaddaasi ay acadsan weyday aafadii ku dhacday inaanay nagu dhicin ayaa ilaahay halkan uu inooga degaya innagana kalea ilaahay uuna siiyey marka sidoodii waa inaynaan ku silcin kitaabka laakiin waa inaan ku hanuunaa wahaadaa kitaabun buu ilahay idhi kana haysaana waa mid laydiin soo dejiy anzalnaahu annagaa idiin keena mubaarakun mid la barakeeye wey wuu barakaysan yahay ummadda baraka doonaysa adduun iyo aakhirabana isagay ka agdhowaanaysa ay raacaysa sidan uu ummaddu barako uga helaysaa ilaahay uu tilmaamaya waxa weeye fattabicuuhu raaca fattabicuuhu baa qayd mar walba qur-aanka ilaahay uu soo qaadaba itiraacaasa u xusaya waayo diintan dadka ilaahay wuxuu ugu talagalay inay raacaan barakada sida lagaga helayaana maaha in la dhundhunkado uun intaa mid jardi wanaagsanoo far qurux badan ku soo qoran bala wada cascaseeyey intoo lasoo qaata in la dhundhunkada oo keliya maaha dhaxankiiyo fidaha in lagu akriyo haasaynu u fahamneen oo dabeetna nin iyo kitaab weyn loola soo baxo markaa oo guuxu isu baxo laa barakadu saasoo kula maaha in laabtun lagu hayo oo galka lagu sito barakadu saas maaha laakiin alla waxa uu ku leeyahay mubaarak fattabicuuhu baa ilahay markaa doonaysa markaynu doonayno kitaabka barakadiisa inaynu u dhaadhacno waa raacid wattaquu lacallakum turxamuun alla ka cabsada baa ilahay wuli alla ka cabsada si aan likay turxamuun si laydinku naxariisto anta anzalnaahu kitaabka waanu soo dejinnay ummadiya oo idinkaanu idiin keennay an taquuluu si aydaan u odhanin innamaa unzila alkitaabu ee kutubta waxaa lagu soo dejiyay calaa daa'ifatayni min qablina laba ummadood oo naga horreeyo yahuudiya nasaara ah wain kunnaa annaguna waxaanu ahaanay can diraasatihim kutubtaa akrintooda can diraasati kutubihim weeye kutubtooda inaanu diraasayno oonu daalacanno oonu akrino lakaafiliina kuwo war kuwo ka dhacsan baanu oo kutubtoodu cibri iyo luqo kale ku qorantoon carabi ahayn markaa ma akrii karno kamana faa'iidaysan karno cudurdaarka noocaas iyo cabashadaas si aanay u imanin ayaa ilaahay uu soo dejiyey kan barakaysana luqadii ummadda kusoo dega ay fahmayana ka dhaxaysa aw taquuluu ama aydaan u odhanin low annaa unzila calayna alkitaab haddii annaga kitaabna lagu soo dejin lahaa lakunnaa waxaanu noqon lahayn ahdaa minhum kuwan reer banu israa'iil kuwo ka hanuun badan annagaaba dhaani lahay si toosa noocaas iyo faankaas uu u hadho iyaga dee kutub baa la siiyey luqadoodii ku qoran oo rusushoodu u keentae dee annagu miyaanu kitaab iyo rasuultoona heban waxaasoo cudurdaara oy samayn lahaayeen ee waxaan dhicin baa ilahay og siduu waxa dhacayba ogsoon yahi kaasaan odhan lahaydeen oo kaasaan odhan lahayd wax ogaan karaa ma jiro dadku waxay odhan lahaayeen war ilaahayn tabaaraka watacaala faqad jaa'akum waxa idin yimid bayinatun min rabbikum mid wax walba caddaynaya qur'aankalo alla xaggiisa ka yimi qofka wax ka murgaan ummadda wax kalan weyna isagaa agtiimiya wa hudan waraxma hanuun iyo naxariisna waaya hanuun iyo naxariista kitaabkan ilaahay uu idinkeena u yahay faman adlamu yaa ka gardarro badan miman kadaba biaayaati illaah cidda ama ummadda beenisay aayaadka ilaahay wa sadafa canhaa acrada canha aayadihii ka sii jeeso intuu beeniyey ismarooriyey oo waxigii ku soo laaban ka ayaa ka dulmiya guuldarro badan sanajzii buu ilahay yihi waanu abaalin doonaa aladiina gaalada yasdifuuna can aayaatina aayadaha iyaga ka sii jeesanaya ean inaba u soo jeedin een alla ka guddoomanin ee ku gacansaydhay kuwa waxaanu ku abaalin maxay suu'a alcadaab cadaabkiisa u liitay u adag bimaa kaanuu yasdifuun jeedsashadii xaqa ay ka sii jeedsanayeen sababtii ayaan taa kaga abaalmarin doonaaba ilaahay marka siyaabaha loo abaalinayana dee ifkay noqotaa aakhiray noqotaa wakhtiga loo abaalinayo wakhtiga la abaalinayo waxa ilaahay ku abaalmarinayaan cadaab caama iyo mid khaasa intaba wuu noqdaa siyaabuhu ilaahay u abaalmarinayay qaar ka midu xusoo waxau ihi hal yanduruuna ma sugayaan ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado waa malaa'igtii cadaabka ee qabqabanaysa ee heeganka u ahayd hawsha ilaaha u diro aw ya'tiya rabbuk ama ilaahaagu yimaado waa qiyaama wa jaa'a rabbuka waalmalaku safan safaa wajii'a yowmaidin bijahannam yowmaidin yatadakkaru linsaanu waannaa lahu dikraa alla imaatinkiisuna dee ha u qaadanin insaan soo dhutinaya oo dee markaas saasoo kale ama ha u sawiranin waa imaatina inaan dafirayn laakiin isaga ku habboon oo u qalma un isaga yaliiqu bijalaali marka maalinkaas ilaahay iyo malaa'igtiisuba waa diyaar aw yaatiya ama wa yimaada bacdu aayaati rabbik ilaahaaga aayadihiisa waa weyn qaar ka mida marka aayadaha ilaahayna waa dee astaamaha waaweyna tusinaya qiyaamadu inay soo dhowaatay ama awoodaha ilaahaya cadaabku qur'aanku ballan qaadayay uu ka mid yahay iyo aafaadka kuwa ku dhacaya oo aayad tusinaysa weeye alla awooddiisa yowma yaatii bacdu aayaati rabbik maalinka uu yimaado ilaahaaga aayadihiisa qaar ka mid a sibadda intaan suurta la afuufin qiyaamadu markay soo dhowaatay kaaliga keento maalinkaasi isagaa laa yanfacu nafsan iimaanuha nafna rumaynteed wakhtigaa anfici mayso nafna rumaynta ilaahay wakhtigaa rumaysaa dee waxba ku tari mayso naftaasoo lam takun aan ahayn aamana tii rumaysay alleh min qablu horay intaan wakhtigan xaaladdu soo gaadhin ee uu jaaniska haystay qofkaan iimaan la imanin shahaadadiisa iyo iimaankiisa wuu iska haysan uun marka rasuulku xusaya sala allahu caleyhi wasalam aayaadkaas inay ka mid yihiin qorraxdoo isbedesho meeshii ay ka dhaci jirtay ka soo baxday iyo dajaalka iyo daabadda iyo weelaha aw amase kasabad fii iimaaniha intii ay ala rumaysnayd shaqaysay khayran laa yanfacu nafsan anfici maayo naftaasoo lam takun kasabat fii iimaaniha khayran waya shahaadanaysa laakiin khayr may samayn maalintaa khayrkay samaysaa waxba u tari maayo markaad ka qaadatay aayadda waxa weeye wakti waliba waxa uu leeyahay qiimihiisa qofku fursad buu leeyahay fursaddiisa waa inaanu dayacin fursadda hadduu dayaco waxa weeye tadaarug iyo dabaqabatayn male nicmada waktiga la ydhaadaa nicmooyinka kale waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxaa ka mid ah ee miisaadkiisa ah annahu laa yucawad wa annahu laa yacuud isaga bedel lagaa siin karaa waktiga ma jiro waktigu aduu ku dhaaf aad fursadda lahayd bedel male isagu soo noqodna male laakiin nicmooyinka kale haddii ay wax ku dhaafaa waa laguu bedeli karaa sidoo kale waana laguu soo celin karaa kani laakiin waa miisaadka udheerya guuldarradaasaa dhacday aayaadka ilaahayna waa kuwa kuwa markaa haddaba waxayga ka sii jeedsaday inkaartaa iyo aafaadkaasaa ku dhaco ina aladiina kuwii baa ilahay uhi faraquu diinahum diintooda qaybiyey wa kaanuu shiyacan iyaguna qaybo noqday lasta adigu ma tihid minhum iyaga fii shayin waxba kagama sugin fii diinihim wa fii suxbatihim wa fii mucaamalatihim intaa midna kuma sugin iyaga wax lagugu tirinayo iyo waxaad ka mid tahay toona ma jiro inamaa amruhum kuwa arrinkoodu ila allah alla xaggiisaa loo tiiriyuu ahaaday allu horiya alla loo bandhigo uma yunabi'uhum wuxuu u warrami doonaa bimaa kaanuu yafcaluun waxay camal samaynayeen unbaa ilaahay u warrami doonaa u warramayaa dabeetana waa la daynayaa sidii sheekaa loogu dhibaya maya goobta warkani waa xisaab wey intuu ka xisaabayaabuu ku abaaray sida aayadda ku xigtaaba ay ku iftiiminayso marka aimada quraada qaarkood baa waxay akhriyayaan saaraquu diinahu marka saaraquu haddii la idhaahdo waxa weye ka tegid diintoodii bay ka tegeen nabaduuhu waraa'a duhuurin kitaabkii lagu soo dejiyey dabada dabaday ka xoreen dabakatuur bay ku dambeeyeen kolkay dee diintii ilaahay ay ku midoobi lahaayena dad ku ururaya iska tuureenna iyaguna faraaro badan bay yeesheen wa kaanuu shiyacan rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummaddan dee taasi uga digaya markuu lahaa qolo koob iyo toddobaatan bay noqotay qolona labiyo toddobaatan tanina saddex iyo toddobaatan bay noqonaysaa noqda oo dee waa lagama maarmaan macluum ah oo khilaafkana waa daruuri ee sameeya maaha laakiin waa cudur dhacaya ka gaashaanta wey idan xaqa ururiya ummadda xaqa ka tagaana way iskhilaafi doonaan faraquu diinahum sidan oo kale haddii la akriyana oo facala la akriyo faacala la akriyo macnada waxa weye diintoodii bay qaybiyeen oo qaarba in la dhaqaaqeen qaarba si isku qanciyeen markaasay dabeetana saa noqday xaalkooda xisaabintii ilaahay wuu tilmaamo waxau ihi man jaaa bilxasanati qofka wanaag la yimaada falahu waxa uu leeyahay cashru amhaaliha tubalaadkeeda waman jaaa bilxasanat bisayi'ati qofka xumaan la yimaada ee geb sameeya falaa yujzaa laguma abaalinayo ilaa midlahaa xumaantaa uu sameeyey wax la eg oo abaalmarinteedii unbaa la siinaya wahum laa yudlamuun iyagoo aan lagu gardaroonayninoo wax loo saaraya aanu jirin markaa dulmigu wuxuu noqonaya iyadoo waxaanu samaynin lagu kordhiyo ma jirto ilaahay fadligiisa qofku hadduu wanaag doono sida xadiidka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam uu caddaynayo waa loo qoraya hadduu wanaagga laftiisa sameeyo sida aayaddu ay sheegtay toban baa looga dhigaya oo waxaa lagu dhufanaya toban haddii marka uu xumaan doono oo aanu samaynin looma qorayo hadduu iyada lafteedii sameeyo toban looga dhigi maaye mid qura unbaa loo qoraya amaba waa laga dhaafaya ilaahay fadligiisa male waxaa la doonayaa uun qof isagu waxuun bilaaba oo waxuun dhaqaajiya oo sababta un la yimaada si loogu buurbuuro loogu badiyo qul waxaad tidhaahdaa inanii hadaanii rabbii aniga ilaahaygu wuxuu igu hagay oo uu igu jiheeyay ilaa siraatin mustaqiim jid toosan jidka toosane qur-aanku uu in badan ka warramana laguu fasir halkan diinan qiyaman diin toosan oo suuban ayaa ilaahay uu igu hagay millata ibraahiima xaniifan nebi ibraahim diintiisi isagoo xaniifoo xaqa u leexanay marnaba aan la jaanjaaminaynin oon cidi dan kale u jeedinaynin nebigaa toosan ee diinta toosan haystay ayaan ka dhaxlay taasaa ilaahay uu igu hagay macnaha waxa weeye mabda wamaa kaana min almushrikiina nebi ibraahim ma ahayn kuwa gaalada kama mid ahay ha iskuba xoqeeno inay ku abtirsanayaan oo diintiisii ay haystaan kuwa gaala ahe ha sheegeene oo kacbadiiyo meelaha ka ag dhowaaye laakiin haddana caynkaama tacriif baa laha fi cilmi ilbalaaq nebi ibraahim mushrikiinta kama mid ahayn idinkaa mushrikiintii baa loo fahmay kolka walala hadlayo marka tani waxaa la yidhaahdaa dhaadasho oo rasuulkaa la leeyahay mabda'aaga dee muuqaalu samee kuna dhaado waana sida ay tahay oo qofka markiisa u horreeyaba xaqa waxaa la doonayaa in uu ku dhaato oo inuu dadka wax dheer yahay aan diintan haysanin isaga laftiisu oo isku qanciyo ummadduna ay u aragto waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin inanii min alcaalamiin ma laha inanii min alumami almutaxida ma laha lakin waqaala inanii min almuslimiin ayuu leeyahy muslimiintaan ka mid ahay maanta haddii dee qofku maaragtay islaamkiisa ku dhaadan lahaayo ku abtirsan lahaayo dee waxaaba laga yaabaa inuu idhaahdo alma adigana sida ciraaq laguu galaa oo runtii wax kuu yimaadaan hoofka iyo mushkiladda ummadda ku dhacday oo waxaan wixii wala la nisbinayo o adiga arkay cawlamatul ashyaa wax walba caalamiya waa caalami waa kan taasuu lagu celcelinaya laakiin dhaadashada noocane qofku diintiisa macnaha waxay tusinaysaa hiqatun bidiinihi wa binafsi insaanka oo heerkan gaada nebiga loo raqimay calayhi salaatu wasalaam oo isagoo diintiisana ku kalsoon naftiisana ku kalsoon markaasu ummadda agteeda ilaahay agteedaba wax ka noqon karaya kolse hadduu diintiisana qawado naftiisana qawado waddada uu ka baydhay qul waxaad tidhaha nebi maxamedow ina salaatii tukashadayda aan ilaahay u tukanaya iyo wa nusukii gowracayda wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii geeridayda lilaahi rabbi alcaalamiin alla keligiiba intaasiba u sugnaatay allihii caalamiintao dhan iska lahaa wax walba iska lahaa sida ka soo ahay laa shariika lahu wax lala ilaahnimada ma jiro oo intaa midna aan u sugo wabidalika umirtu baaqaasa aniga la ifaray wa ana awalu lmuslimiin kuwa allaba hoggaansama ka ugu horreeyaane ha laygu soo dayro marorta baaqan adigu dadka u jeediyo iscadday adigu iyo warkaaga muuji marka waa istislaam kaamil lilaahi tacaala addoonkiio ilaahay isu dhiibaya si dhammaystiraa marka salaada fahamnay nusuguna waa gowraca wey inaa acطaynaaka alkawtara faصل لربك وانحر فصل لربك wanxar ay lirabbika bay ka dhigan xudifataani lidilaalati alawal ilaahay u tuko oo ilaahay u gowrac halkana salaadiyabaa la isku xidhiidhi wajahtu wajiha liladii fatara asamaawaati waalard xaniifan wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin intuu ducadaa nebigu akhriyay ayuu maalin ciida laba wanna gowracay taasi maxay tusinaysa tafsiirka wanusukiy oo camaliyay tusinaysa intuu ducada akhriyay wanusukii ay ku jirta ayuu gowracna raaciyay marka gowrac waa cibaado ilaahay unbaa keligii loo gowraci karayaa cid kale cid kale loo gowracana da inuu baktiba noqday la xus ducadu de waa ducada aad arkaysa ee aynu maaragtay sunnaha tahay bacda riwaayaatin ku soo aroortay in lilistiftaax liistiftaaxi salaa salaada markuu qofku furfuranaya ee uu galo faatixada ka horraysa inkastoo ku arkaya saxiixu muslim wabidalika umirtu wa ana min almuslimiin riwaayadaasina way jirtaa wa ana min almuslimiin iyaduna mar hadday nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo markaa dee duca ahaan unbaa loo akriyaya laakiin aayaddu waa sidan waana awal lmuslimiin qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow akayr allahi macidaan ilaahay ahayn baan abqiyo rabban ilaahnimo idinku raadinaya ilaahnimo u raadinaya ilaahnimo aan maaragtay uga amar qaataa wa huwa rabbu kulli shay isaguna shay walba wax walba isagaa rabbi u ah rabbi wuu abuuru arsaaq oo uu barbaariyo ilaaliyey oo uu qadimu aakhiray uu isiyo aakhiraba waday rabbu kulli shay walaa tagsibu ma hananayso oo ma awoodo kullu nafsin walaa tagsibu ma shaqaynayso kullu nafsin naf kastaa ilaa calayhaa dusheedunbay u shaqaynaysa macnaha waxay ka dhigantay dee calayhaa usay kuu muujinaysa walaa tagsibu kullu nafsin sayi'atan ilaa calayha man camila saalixan falinafsihi waman asaa fa calayha qofka xumaan sameeya dhimbiilaha ka duulayaa ciday qaadayaan ugu horraysaa waa isaga naftiisa walaa tadiru hinjin mayso oo qaadi mayso waasiratu nafsan baabta wisra ukhra ay wisra nafsin ukhra naf kale dembigeed qofku hadduu dembaabo tu kale dembigeed lagu dari maayo ilaahayna qaanada iyo isu qabashada ma yaqaano oo taasi waa dulmi waa dulmi wey naftiisana uu ka xaraam yeelay inagana waa inaga xaraam yeelay cadaaladaasu ummadda u jideeye walaa taziru waasiratun wisra ukhra laakiin ducufka iyo dulinimada dadka waa kuwa dembi aan qofku samaynin u qabsadaa ama ha u dileen ama ha ku naceen ama ha ku dabagaleen dad iyo caam iyo khaasba way ka dhacdaa bani aadamka jawrkiisa ka mid walayaxmilunna asqaalahum wa asqaalan maca asqaalihim aayaddaasina waxay tilmaamaysaa qoladaas inay dembigoodiina qaadeen dembi kale oo dad kala sameeyeenna ay qaadeen labada aayadood marka tacaarud ma laha waa waa iswaafaqayaan isku dhanna way u jeedaan dadkaa la yidhi dembigoodiina way qaadayaan dembi dad kalena way qaadayaan labada dembiba iyagunbaa kasbaday oo macnuhu waxa weeye qofkani marka uu xumaanta sameeyo dee abaal buu leeyahy marka uu laakiin dad ugu baaqo dadkaa uu lumiyeyna dembi buu ka kasbaday iyagana iyagu sidooda wixii ay u sameeyeen laga abaalmarin laakiin isaguna maadaama xumaanta daaci uu ku yahay oo baatilka uu dadka ugu yeedhayo laba dembi buu yeelanaya kiisii iyo kii yeedhbada dadku ambiyey uma ilaa rabbikum marjicukum fayunabbi'ukum wuxuu idiin warrami doonaa bimaa kuntum fiihi takhtalifuun wixii a isku diidanaydeen ku muransanayden alla u garqaadaya kifadiyo miisaan buu taagaya dabeedna waa la kala dhigi wahuwa aladii waa ilaahay jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa alard kusimayaal alla kaga wakiila dhulka warafaca bacdakum qaarkii muu ka kor yeelay fawqa bacdi kuwa kaleu ka sarraysiiyey darajaatin jaranjarooyin bay ka sarreeyaan dadku fara siman ma ahee dheeraad buu kala leeyahy liyabluwakum si ilaahay uu idinku imtixaano fiimaa aataakum wixii uu idin siiyey waana la ysaga dambeeyaa midba midku uu ka wax badan yahay buu ka xisaab badan yahaye xisaabtaasina ilaahay kuma badanayse eh inna rabbaka sariicu alxisaab ilaahay xisaabtiisu aad bay u degdegaysaa wa innahu lagafuurun raxiim ina rabbaka sariicu lciqaab cafw ilaahay ciqaabkiisu waa degdegayaa oo addoomaha uu doonaya inuu abaaliyo abaalmarinta uu siinaya way u dhaksanaysa wa inahu lakafuuru raxiim marka halkaa waxaa rabbi uu tilmaamay doorka insaanku uu qaadanayo ifkan ilaahay buu ayuu khaliif kaga yahay marka ama khalaf buu noqon doonaa ama khalf kusimo wanaagsan iyo kusimo xun labadaa mid buu noqon doonaa wakhalfa min bacdihim khalfun adaacu salaata kullayl iyo khalaf wanaagsan labadaa mid buu noqon deeraad baanay kala yeesheenoo waxyaabaha ilaahay deeqdaahe buxiyo ee kala duduwan ee caqli iyo cilmi iyo cudud iyo iyo iska leh caafimaad intaba dheeraad bay kala leeyihin laakiin qofka wax dheeraada haysta yuu mooday inuu dadka ka xirfad iyo xoog loo yahay xikmadda ku jirta ilaahay uu tilmaamo qudhiisa imtixaana kan wax layba siduu imtixaanaya kan wax haysana liyabluwakum fiima aataakum buu lahay wanabluukum bishari waalkhayri fitna ina rabbaka sariicu lciqaabi wa inahu lakafuuru raxiim labada sifaba ilaahay isagaa sariicu lciqaabna wuu yahay dembigana wuu dhaafaa marka fursaddu inta ay jirto addoonku inuu ilaahay u toobad keeno oo dembi dhaafkiisa ka faa'idaysto ayay aayaddu tilmaamaysa laga faa'idaysanaya